barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhagaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale f m yada geeska afrika
waa khamiis bisha februari waa siddeed iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudiyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah waraysi aan la yeelanay majaajilaystaha da'da yar ee ku magaca dheer cabdiqani isku filan maantana wuxuu inoo hayaa
aroosadii baa carartay deet waxa dhacday inankii arooska hayo dibadda fadhiya ayaa yidhi "Na- walaal xabiiba xabiib maxaa ku dhacay markaasi tiri maskii aabba cunay maskii aabba cunay baa farta laga ka daba carari bui ka carar maska ka carar daba waa arooskii aroosadii isdaba ordaya labadooda waa ka carar maskale
sidoo kale waxaan dhegaystayaasha u haynaa mid ka mid a hablaha ku shaqeeya dhinaca duubista kamaradaha ayaa inala wadaagaysa waayo aragnimadeeda home media development oo uu macalin ka yahay ustaad cabdi cali shire ayaan ku biiray aan idhaahde sideed wiil iyo anigaan ahayn Eh, su-aashii ugu horeysa oo la weydiiyey waxay ahayd maadaama aad gabar tahay ee wiilashana ay sideed yihiin eh, kamaraduna ay dhib badan tahay maxaa kugu kalifay inaad eh, maaragtay aad aad barato
dhinaca heesahana ah barnaamijka kama marna maantana waxaan idiin haynaa
codkaasna goordhow ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa goordhoweyd gaadhay magaalada beledweyne isaga oo halkaas u tegay si ambaqaadka shirka maamulka loogu sameynayo gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe wariyaha v o a ee hiiraan xuseen xasan dhaqane ayaa warkan noo soo diray socdaalkan uu maanta magaalada beledweyne ku yimi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaal uu ku doonayo in dib loo sii ambaqaado shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo hakad uu ku yimi kadib markii ay ka biyadiideen qaar ka mid ah beelaha dega gobolka hiiraan wafdiga madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada beledweyne waxaana ciidamo isugu jira militari boolis iyo kuwa amisom la dhigay wadada isku xirta garoonka uwaas khaliif iyo xarunta maamulka si amniga loo adkeeyo madaxweynaha ayaa inta uu joogo waxa uu kulamo la qaadanayaa duubabka dhaqanka beelaha gobolkan iyo maamulka dowladda dhexe ee hiiraan ka jira madaxweynaha ayaa socdaalkiisa waxaa ku wehelinaya xubno isugu jira wasiiro iyo xildhibaano dowladda dhexe ka mid ah oo gobolkan ka soo jeeda
mas-uuliyiinta difaaca ee kuuriyada koofureed ayaa sheegaya in dhoolatuska militari ee sanadlaha ah ee soo socda ee ay wadajirka u sameynayaan iyaga iyo maraykanka uu noqon doono kii ugu ballaarnaa abi taasina ay calaamad u tahay xiisadaha sare u sii kacaya ee kuuriyada waqooyi ee la xiriira tijaabo- tijaabooyinkeedii u dambeeyey ee hubka nukliyeerka iyo barnaamijyada gantaalaha balastikada wasiirka gaashaandhigga han minku ayaa sheegay khamiistan in qiyaas ahaan shan iyo toban kun oo ciidamo maraykana ay ka qayb qaadan doonaan dhoolatuska sanadlaha ah markay bilaabaanna bisha dambe kaasoo laba goor ka badan kii sanadkii hore
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa caasha maxaad noo haysaa
waxaan ismaaciil ow dhegeystayaasha shalay barnaamijkan dhallinyarada maanta ugu soo gudbinay wiil dhallinyaro oo ah oo dee magaciisaba marka sida ka muuqata isku filan marka isku filan tolo maxaa loola jeedaa isku filan een, ninkana waa majaajiliste waa wiil da'yar een, isagaa muusigii garaacanaya isagaa alifanaya waa waa halkay so- reer koonfureedku yidhaahdaan adiga le dubeed daangeyso haye haye isagaa wixiisoo dhan isku qaba muusig cid uma raadinayo isagaa tumanaya hadduu rabo inuu heeso isagaa heesaayo wixiisoo dhan isagaa isagaa isku ah wax waliba haye macnaha dhinac majaajiladaad leedahay isagaa macnaha sidii dhinac walba kasoo gelaya marka waa isku filan baba la baxay marka magaciis waxaa la yidhahdaa cabdiqani maxamed cabdulaahi isku filan uu ku magac dheer yahay waa majaajiliste waxa uu ku nool yahay magaalada hargeysa Een, waxaa la sheekaystay wariyaha v o magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac majaajilada uu sameeyo iyo sheekooyinka kale baanu ka dhegeysan weligaa miima tagto miyiga maaragta Een, haa waan ku badanahay cabdixakiin oo aad baan ugu badanahay oo waxaa degan familigeyga kala badh baa degan halkaa miyiga waayo ka waran dee hurdada iyo soo loo seexda iyo nolosheeda iyo iyo taas isutiin maasha allah maasha allah Een, horta magaalada marka loo eego aad iyo aad bay uga sixa wanaagsan tahay oo ma garanaysaa haddii xagga hurdo noqoto xaggay macal waxaad yeelanaysaa abateed baad yeelanaysaa oo waxaad imika cuntay baad haddaad xar yar soo celiso aad gaajoonaysa haddana haddana dibada xaraynaysa haddana dib baad waxa xaraynaysaa waa hagaag Een, dee inta badan aalaaba iyadoo de noloshu saa u degan tahay oo inta badan lagu nasto meel wanaagsan ay tahay haddana een, dadka qaar ba waxay ka baqaan xayawaanada inta badan ku nool ama aadka ugu nool hadday noqoto een, dhurwaagi hadday noqoto qaarkood baa maskaba ka baqan waa idhaahdaa buulasha iyo meelaha marka la joogo baalku aad buu joogaa isaga kaamays aragteen Een, horta een, cabdixakiinow dadkan reer miyiga horta kama baqaan waraabaha anigu anigoo saa u jiifa ayaa waraaba bartan kasoo bado lax la booday deeto anigu buulkii baan durtaba isku isku xareeyay iyadoo reerkii hurdood ee, ma garanaysaa ay reer hurdeen baan galay oo dhexda u galay deeto inan inan baa ila hurday aniga iga yar xoogaa iga yar deeto inankii igamu soo daba cararane xaggii wuxuu u kacay een, xaggii neefka u kacay iyo dhurwaagii wuu ka soo reebayba waa ninkaa yaroo adee kaa daaya waa nin aniga aada iiga da-yar aad waa mashaakilaadka reer magaalnimadu leedahay marka waa mashaakilaadka reer magaalada waa ma garanaysaa ay- waxaan ma garanaysaa oo aad bay uga baqaan magsootis markaa marka een, qisooyin baa jira aad ka curisay een, maska iyo weliba dee xaalada ka soo maray dadka maxay qisaas maxay ahayd?
een horta waa sheeko yar oo ma garanaysaa ay een, ku saabsan ma garanaysaa een, baraamburkan iyo waxaan aroosada loo qaado baa markaas aad badan baan u dhegeystay markaasaan sheeko ka sameeyey baraamburka deetaba waxaa jirta maalin maalmaha ka mid ah een, waxaa dhacday cabdixakiinow Een, inan baa aabaheed baa waxa dhacday inuu mas ku qaninay duleedkan magaalada hargeysa deeto inantii maskii sidii bay uga baqi jirtay haddii mas lasoo hadal qaadaba way kaa kacaysaaba abeed baa xasus- xasuusanaysaa marka Ah, markaa badanaa soomaalida waxay aaminsan yihiin meeshu haddii meesha fadhino maska haddii lagu soo hadal qaado laazim uu imanaya soomaalidu intaasay aaminsan yihiin Bal inaga- bal inaga waa imika inoo yimaada hayaaye marka inantii maxaa dhacay inantii waa la aroostay inantii arooskii markii magaranaysaay loo fadhiistay ee aduu magaranaysaa arooskii loo diyaar garoobay badanaa waxaa imaada labadii reerood baa isku barta labadii eh, magaranaysaa waxaa kuwa islaamaha iyo badan baa ka buraanbur ah markaa buraanburka waxaa lagu ammaanaa badanaa arooskii iyo aroosadda deeto islaan ammaanaysay aroosadda ammaanaysay oo ka socotay inanka eh, magaranaysaa reerkiisa ka socotay ayaa waxay maranaysay halkaa ah buraanburka waxay soo wadaba marka waa dumarkan inta badan loo soo kiraysta aroosyada ee gabadha reerkooda amaana ninka reerkooda amaana gabadha amaana ee ka hadla ها marka waxay marinaysay barnaamijkii waxay wadaba wadaba wadaba waxay jirta wax la dhahaa course oo inaan ciyaarto sacabka badan loo tumo oo ah ha ha ka carar maska ka carar ka carar maska ka carar bay dhahan magsati deeto inantii baa bootay hareeraha eegtay ka carar maska ka carar marka la leeyahay alla wal malaa waa kiyaaba ku caabi ka kiyaaba cuna malaa soo mara meeshana iyadoo hareeraha saa u boodayso isla nin namalaa waa beentooda leh ee haddana tiri islaantii baraamburaysay nama beentayba allay leehmaya halkaasina wallahi kuna run bay sheegayeen baba waa aroosadii dhammayd baa oroday aroosadii baa carartay deeto waxaa dhacday inankii arooska ahayd dibadda fadhiya ayaa yidhi "Na- walaal xabiiba xabiib maxaa ku dhacay markaasi tiri maskii aabba cunay maskii aabba cunay baa barta laga anigu imika ii soo tashaday kii aaba cunay kii aabba cunaa jooga meesha intuu ka daba cararay buu ihi, ka carar maska ka carar daba waa arooskii aroosadii isdaba ordaya labadooda waa ka cararmas kale waa qiso aad u cajiiba een, aad baad umahadsantay cabdiqani waa ku mahad celinaynaa dabcan barnaamijkan dhallinyarada saad uga qayb qaadatay iyo weliba qisooyinka aadka u fiican ee aad aad nagala nala wadaagtay ama aad nagala qayb qaadatay waxaanu jecelnaha insha allah barnaamijyada barnaamijyo dambe ba inaad nagala qayb geli doonto صح aad baad u mahadsan tahay walaal adiga oo v o a waan salaamaya iyo dhegeystayaasha meel kastoo ay joogaan aad baan u salaamaya
cabdiqani maxamed cabdulaahi oo ku magac dheer isku filan ayuu ahaa waxay magaalada hargeysa ku sheekaysteen wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac ismaaciil maxaa kaaga baxay Een, welibana qayb kalaa berri qaybtii ugu dambeysay uguna xiisaha badnayd oon dadka u kaydinayn ismaaciil oo aan dadku keedinayna iyo biro jimca aynu haynaa dhegeystayaasha markaa ha moogaanina qaybtaa saddexaad ee waraysigan duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan een caashay dhinaca filim duubista ama kamaradaha iyo waxa inta badan u badan ragga aad iyo aad waaba marka xataa qaabka magaca u dhigan yahay cameraman baa la cameraman weligaa ma maqlaysid inkastoo dee filim magaca la- qaade in filim kas- qaada maqli maysid inkastoo magaca horta cameraman maanka ereyga la yidhaahdo ama ninka bani aadamka dhan buu ama taagan ragga Ah.
ha hadeer marka lagu leeyahay mankind afka ingiriisda ama hadeer tusaale ahaan wixii ragu kaco rabbina aqbalo macnaha ama tusaale ahaan ereyada ragga mahmaaha qaarkood marka waa bani aadamkii guud bay soo koobaysaa waxaa laga yaabaa in loo isticmaalayo bini aadan waa gartay oo lab iyo dhadig baa laga yaabaa mar- mararka qaar waa gartay ma fahamte marka ereyga laga yaabay in marka kameraman marka la leeyahay laftigeeda la wada leeyahay inkastoo erey bixintaas een, dadka luuqadda eh, ku xeel dheeri ay tahay inay fasiraadaha noocaasa qaataan laakiin Id- idaajaa u diri doonaa idaajaabanu diri doonaa laakiin camera woman bay ugu yeedhaan waa gartay sida uu weriyo v o edu sheegayay Hay.
een, dadku waxay ugu yeedhaan halkii maanka ahayd bay woman ka dhigeen macnaha Gabadhii- afka gabadhii ingiriisida filim qaadada ahayd filim qaadada ahayd xitaa afka xataa waxaad moodaa inuu mararka qaar uu rabo in mar in lagu sheego oo ninkii filim qaadaha ahaa filim qaada ah saasuu afka ku fudud yahay marka inantaas way kusoo dhex dhacday waxay tidhi maan halkaaba galo Hay.
marka inkastoo way dhib badan tahay oo markaad eegtid filim eh, qaadista ama duubistu aad bay u dhib badan tahay marka magaalada muqdisho welibana aan ognahay dee xaaladeeda iyo waayaheeda nololeed inkastoo haatan wax badan iska gabar bedeleen kaamiro wadato meelaha shir ka dhacayaan xafladaha lasugu yimaado aroosyada markaad dhex taagan tahay waa waxaad u adag waa qof qof dhaafa oo bareeri kara tolo welibana waxay kusii darsatay inay sameyso filimada taariikhiga dokumentariyada marka wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa la sheekaystay magaceedana waxaa inantaa la yidhaahdaa hinda daahir jaamac
hindo jaamac waa gabar wariye ah waa lix labaatan sano jir sanadihii dambe ku guda jirtay ka shaqaynta warbaahinta maxalliga ah ee magaalada muqdisho hinda xilli adag ayay ku soo biirtay warinimada siday u sheegtay v o a waa mahadsanta cabdiqaadir een, runtii anigu waxaan kusoo biiray saxaafadda soomaaliyeed eh, sanadkii labada kun iyo sideedii eh, iyadoo oo runtiina markaas eh, koonfurta soomaaliya ay ka jireen eh, dagaalo iyo dhibaato aad u fara badan Eh, marka xilligaasaan kusoo biiray maxaa markaa ku bilowda shaqada Een, koley aniga een, saxaafadda waxaan kasoo bilaabay raadiyo Ee, waxaan ee, muddo badan ka shaqaynayay raadiyo ee, la yidhaahdo een, aman radio oo haweenka soomaaliyeed u gaar ah Ee, marka ee, raadiyaasi wuxuu ku bixi jiray internet Een, kaasoo aan kasoo noqday ee, madaxa barnaamijyada kadibna ee, 2009 haddana waxaan ee, ka shaqaynayay ee, idaacadda capital voice hindo jaamac waxay si maalinlaha u raadin jirtay wararka waxayna bahwadaag la ahayd dhallinyaro u badan rag hinda waxay isha ku haysay wiilasha waxduuba oo aysan ku barxanayn xitaa hal gabar oo xirfadda kaamirada ku shaqaysa Eh, runtii anigu markaa waxaan go'aansaday inaan eh, kamaradii qaado oo aan eh, wax soo duubo ribood haddii ay tahay barnaamij haddii ay tahay seminaar haddii ay tahay eh, haddii ay tahay xaflad qalin jebina haddii ay tahay aroos een, wuxuu noqday go'aan aniga iga soo go'ay oo aan kaga duwanaado gabdhaha hadda shaqaynaya calaamad een, ii gaara ayay noqotay Eh, runtiina waan ku guuleystay hadaf wiilashaad kula biirtay shaqada wiilashaan kula biiray hadda ka hor ee, 2013 aan horn media development oo uu macalinka yahay ustaad cabdi cali shire ayaan ku biiray sagaal wiil eh, sideed wiil iyo anigaan ahayn Eh, su-aashii ugu horreysay oo la weydiiyey waxay ahayd gabadh baa tahay een, maadaama aad gabar tahay ee wiilashana ay sideed yihiin een, kamaraduna ay dhib badan tahay maxaa kugu kalifay inaad een, maaragtay aad aad barato oo aad sii xoojiso barashada kaamarada marka waxaan u sheegay aniga mar haddii ay- eh, aan go-aan ku gaadhay inaan shaqadan qabto een, inaanan eh, maaragtay ka laaban doonin hadday wiil tahay iyo hadduu qof weyn yahay iyo qof yar hadduu yahayba hinda inay qaadato kaamiro looguna yeero kaamir women waxay keentay inay hesho aqoon kororsi iyo fahamka oo sii kordhaa waxayna hadda duubtaa xafladaha wararka iyo barnaamijyada dadkuna ay ka dalbadaan haddaba maxaa caqabado ah oo ay kala kulantaa hinda bulshada ay ka dhex shaqayso dadka bulshada ah horta caqabado badan baan kala kulmaa oo eh, shalay u dambeysay waxaan duubayay aroos Eh, runtii arooskaas eh, waqtiga xilliga meherka waad garan kartaa raggoo keliyaata yimaado goobta haweenku ma yimaadaan Een, anigaa keli- een, kolley ka ahaa qof haween oo wax ka duubaysay Eh, wiilka een, barnaamijka arooska loo dhigayeyna anigu iga codsaday inaan arooskiisa u duubo marka eh, qof eh, ka mida dadka soo eh, ara- meherka kasoo qayb galaa wuxuu i yidhi gabadh baa tahay adigu een, maad iska dhaaftid ood wiilashan meesha fadhiya een, bal u dhiibtid kaamarada ha kuu duubaan marka waxaan idhi waa mahadsan tahay hawshan eh, waa sidaan u galay anaana usoo tafaxaytay inaan maaragtay arooskan aan dhammaystiro
waa gartay xintay ma tagtaa shirarka jaraa'id iyo meelo wiilashu joogaan waan taga haa aniga hadda shirkii cadaado ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh uu furayay waan joogay waxaan een, kasoo duubay barnaamij weyn oo dugmentariya oo aan shirkii meeshaas ka dhacayay bi- mi- bilow mindhamaad anigoo aan qofna uga hagranaynin aan shaqadeeda qofna ka baqaynin Ah, sawiradana sida aan u raba ugu quruxda badan aan aan eh, maaragtay u qaadanayo oo aanan qofna uga cabsanayn hinda jaamac waxay ii sheegtay inay abuurtay shirkad lagu magacaabo hinda media production oo ka shaqaysa duubista filimada Een, waa runta kambaniga waxaa la yidhaahdaa hinda media production een, wuxuu sameeyaa aroosyadu duubaa een, eh, seminaarada een, xafladaha gaarka ah ee dowladda ay leedahay ama dadka shakhsiyaadka hay-adaha ay leeyihiin Een, qof walo adiga een, xaflad qabo oo raba in dhugmati looga sameeyo een, barnaamijka meesha uga dhacay oo dhan ayuu qabtaa Een, heesahana waan duubnaa oo dadka fanaaniinta waan u sameynaa heesaha Ee, marka saas wey barnaamijku waxaa kale oo kulli faaqan inaan weliba ee, gabdhaha uga faa'iideeyo oo shaqada aan aniga aan aqaano aan gabdhaha sii tababaro ugu dambayntii hinda jaamac oo ku faraxsan xirfadda kaamirada waxay u sheegtay v o a in gabdhuhu aysan ku ekaalin akhrinta iyo timinta wararka loose baahan yahay inay ku shaqeeyaan sawirqaadista iyo duubista filimada sida gabdhaha caalamku ay ku shaqeeyaan cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle oo sheekadaasi nala socotiin caashi maxaa kaaga baxay
Een, horta gabadhan waa gabar shaqaynaysa oo inta badan dadku markaad rabto inaad shaqo abuurto ismaaciilow waxaa la fiiriyaa xaggee wax ka bannaan yihiin gabadhani waxay aad uga fiirsatay hinda in ay bannaan tahay een, kaalintii dumarka wax duuba ee haddana sameynaya productionka amaba filimada intay isku dubaridaan Een, marka waa shaqo waa shaqo de waa shaqana waa sharaf Ah. laakiin kala wanaagsan shaqadu macnaa dhibtan ka hadlaya adigu kama qun- hadlaya adigu qunnaada waad ku soo shaqaysa marka waxaad leedahay daalkeedaa badan shaqadan Daalkeedaa laakiin badan.
haddaad u bararto marba dee lacag kaa soo gelaysa daalka waa la iska dhayayaa dhib aad malaha.
iyo aad codkaasi macaan waa magool iyo salaad maxamed shardi salaad derbi iyo heesta hiboy
Yeah.
waxaad haabanaysi hanti kuguma luray haddii lagu jecel yahay ereyadaas iyo kuwa ka macmacaan maad filaysaa waxba ismaaciil lagu xidhi maayo waxba lagugu xidhi maayo waa adigun soo diyaargarow aa tahay intaas haddaanu ku dhaafno heestaasi hibo iyo codadkii magool iyo salaad maxamed shardi salaad derbi haatanna jamaal axmed cusmaan iyo xubintii cayaaraha kusoo dhowaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno horyaalka champions liiga ayaa kulmo xiise badan laga ciyaaray xalay qaaradda yurub naadiga es rom ayaa gagadeeda olombico stadium ku martigelisay naadiga real madrid ciyaartaas oo ahayd isaragga koowaad ee wareegga lix iyo tobanaad ayaa waxaa labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan roma oo isku dayeysay in ay ka faa'iidaysato maadaama gurigeeda la joogo stadio olombico ayaa dhinaca kale real madridna waxa ay ka taxadaraysay in ay ku sambariiraxato gegada stadium gegada olombico stadium maadaama la ciyaarayo laba lug oo goolashana lagu xisaabtamayo hadba meeshii laga dhaliyo ayaa nadiga real madrid waxa ay daqiiqadii toddobiyo kontonaad u suura gashay inay gool aad u qurux badan dabamariso goolhayaha naadiga roma goolkaas oo u dhaliyey cristian ronaldo oo qaab cajiib ah uga farsamaystay daafacyada naadiga roma kadibna meel geesa uusan taaban karaynin ka dhigay goolwadaha naadiga ee srome shesni hase yeeshee markii ciyaarta afar daqiiqa ay ka harsan tahay oo roman ay doonaysa inay iska soo barbarayso goolka laga dhaliyey fursadana ay iska khasaariyeen ayaa waxa u labeeyey oo yidhi goolkan ku quusta khes rodriguez oo markaa bedel ku soo galay ciyaarta sagaashankii daqiiqa loogu talagalay waxay ku dhammaatay laba gool iyo waxba oo naadiga kubadda cagta ee roma afka ciidda loo daray tababare zinedin zidane ayaa markii ugu horreysay taariikhda champions league isagoo tababaro ah waxa uu ku bilowday guul taasina waxay u tahay fursad aad u wanaagsan sidoo kale naadiga kubadda cagta ee khent ayaa gegadeeda ku martigelisay naadiga welsburg ee waddanka germany ka socota ciyaartaasina waxay ku dhammaatay saddex gool iyo laba naadiga welsburg ayaana ku adkaatay oo khent ayaa looga adkaaday saddex gool iyo labo inkastoo saddex gool iyo waxba la gaarsiiyey naadiga khent oo gurigeeda lagu ciyaarayey waxa ay daqiiqadii ugu dambeeyey oo tobankii daqiiqa ugu dambeysay ciyaarta weliba ay dhaliyaan laba gool oo nafta ku soo celisay naadiga khent ee waddanka belgiumka ka socota lugta labaad kooxaan ayaa la ciyaari doonaa sideedda bisha maaj ee soo socota iyadoo kulamo xiise badan ay toddobaadka soo socda sidoo kale dheeli doonaan kooxaha arsenal iyo barcelona oo gegada kubadda cagta emart stadium kulanka lugtiisa koowaad uu ka dhici doono halka yuventus iyo bayan munichna ay ku kulmi doonaan waddanka talyaaniga naadiga barcelonana waxaay sii dheeraysatay horyaalka dalka sbain kadib markii kulan baaqi u ahaa oo ay la ciyaartay naadiga sporting gikhon ku dardartay saddex gool iyo gool kulanka dhacay gegada stadio elmoninan ayaa sidoo kale leonel messi waxa uu dhaliyey goolkiisii saddex boqolaad iyo goolkii saddex boqol iyo koowaad ee laligaha dalka sbain iyadoo rikoorka guulasha nadiga barcelona ay gaaraysana ay sii socoto oo guushii toddobaad oo isxigta laligaha wiilasha luis enrique ay ka gaareen horyaalka dalkaasi sbain saddexda gool waxaa laba ka mid a dhaliyey lionel messi oo labada gool ugu horreysay ah goolka saddexaadse waxaa dhaliyey suarez inkastoo rigoore lo- inkastoo gool rigoore ah oo ay heleen naadiga kubadda cagta barcelona oo suarez fursad loo siiyey inuu tuuro uu iska khasaariyey suarez oo goolwadaha naadiga kubadda cagta ee sporting gikhon ayaana kasoo badbaadiyey hase yeeshee waxa ay taasi kaga dhigan tahay in barcelona si kastaba ahaatee horyaalka dalkaasi sbain ay iyadu hadda sii hogaamiso oo lix dhibcood oo nadiifa ay kusii hayso waxaase kusoo xiga atletico madrid oo konton iyo afar dhibco iska leh dhegaystayaal xubintii cayaarahana halkaa haynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinat- inala socodsiinayay xubinta ciyaara caashay haddii toddobaatanadii magool iyo salaaderbi gaar ahaan magool ayaa yidhaahdeen waxba kugu xidhi mayno Aye, hanti waxba la isku xidhi maayo waxba la isku xidhi maayo Ah, haatanna waxaynu imanaynaa laba kun iyo lix iyo toban iyo ka quuso qudhayda ma sanadkan labada bilood un jira labada biloodun jir nimca habbi heestan ay qaadayso waa taana wada dhegaysana iyadana
qorsheeyey hadaad qalaxiiga goshtay codkaas nimco habi wuxuu gebagabo yahay idaacaddayaday duhurnimo caasha cuudiyaanoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.